بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وصلى الله على نبينا محمد سيد المجاهدين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحaabihi وسلم أجمaعين intaa dabadeed waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed aلsalaamu عalaykum وraxmat ullaahi وbarakaatuh taariikhdu maanta waa labada kun iyo sideedda bisha lixaad toddobadeeda walaalayaal waxa aan halkan kusoo gudbinayaa gabay fariin ah oo ku saabsan shirka ka socda magaalada jabuuti iyo shirarka la mid ah ee hore u dhacay ama dib u dhici doona ama dib ka dhici doona ee lagaga hadlayo aayaha dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed waxa uu ku socdaa gabaygu guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaana dadka lagu aaminay laguna qadariyey ilaahay magaciisa lagana sugayo in aanay ammaanada khiyaamin ee uu ugu horeeyo guddoomiyihii maxkamadihii islaamiga ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed xusida magaca sheekh shariif sheekh axmed kama dhigaysa gabayga mid isaga gaar ugu socda gabaygani waxa uu soo baxay isaga oo aanu weli furmin wareegii koowaad ee shirka jabuuti waxaa warbaahinta soomaaliyeed qoraal ahaan loo loogu faafiyey labada kun iyo sideedda bishii shanaad saddex iyo tobankeedii maanta oo aynu la soconno halka shirkaasi marayana aada ayaan ugu sii qancay taladii alla i waafajiyey wakhtigaa fog dad kala duwan ayaa ii sheegay in ay gabaygan toos u gaadhsiiyeen sheekh shariif sheekh axmed laf ahaantiisa dad kale oo aada u fara badan ayaa iga codsaday in aan gabaygan ka dhigo mid la dhagaysan karo anna waan ka ajiibay codsigoodii ee dhagaysi wanaagsan ayaan leehay gabaygan magaciisa waxaa la yidhaahdaa daabkii masaarta masaartu waa magac kale oo ay gudintu leedahay wuxuuna salka ku hayaa maahmaahda soomaaliyeed ee tidhaahda geed ayaa gudinta la hadlay oo ku yidhi gudineey imaad goyseene barhkay ayaa kugu jira ujeeddada gabaygu waxa weeyaan in shirarka noocan ah waxaa keliya ee laga filaa ay tahay kala jebinta ummadda oo kala jebinta ummadda oo barhkood cadowga u noqdaan daabkii masaarta oo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala haynaga badbaadiye wuxuu yidhi damacyada ismaandhaafsan iyo danaha kooraysan damacyada ismaandhaafsan iyo danahan kooraysan damaqa iyo xanuunkan qabiya diifta igu taalla kala daadsanaantayda iyo duulanka i saaran dunidaysukay kaashatiyo kala dayowgayga dabinada la ii qoolay iyo dalaq ku hayntayda dawakhaada iga muuqatiyo daala dhicidayda dalanbaabi socodkayga iyo dibu hayaankayga halkii laygu soo dilay hadeer samakadoonkayga didma orodka xiiqayga iyo dawka lumidayda waxaan doonayoo ii dhow iyo diirad li'idayda demanaanta qoomkayga iyo cadow dadaalkiisa dublamaasi beenaadka iyo daacadnimadayda shirar aan dawaba shirar aan dawaba keenahayn daba wareegayga waa waxaan la daandaansanee diirku ii gubane dibnahaygu waxay leeyihiin duhur cad eedaane dareenkay ayaan sheegayaa diidmadan qaba eh waxba yaan la ii dudin run baan daah ka furayaay doodyahan shariifow adaan kuudan leeyahaye docdaadaan walaalow ka baqay daadka soo gala eh ninkii maalmo lagu diirsadee lagu degow heedhe ninkii shacabku wada doonayee daba socdow heedhe waayadan dareen baana galay diilaliyo ciile iyadoo dalkaagii dhammaan cadow ka doobiyayo iyadoo nin doorkii hurdada lagu duqaynayo iyadoo ducaadii sidii duunyo loo qalayo sidee baad u dooyeysataa damalka hoostiisa adoo dowlad iyo xoog lahaa nimankii kuu diiday ma haddoo daciif tahay ayay darajo kuu quudhi miyaad dagantay sawtaad ogay dakharka kii geystay sideed ugu dacwowtaa kuwii dooxatada keenay boqolkaa dirays ee nin qudhi tolay dawaarkooda boqolkaa dirays ee nin qudhi tolay dawaarkooda ee adiga kuu kala duwani waa dun waaxide waa duul iskala qaybiyoo dani midaysaaye waa kii qorshaha soo dejiyo kii dabaray waa kii qorshaha soo dejiyo kii dabaray maalka iyo kii laguu soo diree koray dabaabaadka iyo kii dawada siinayee dhab u daryeelayay waa niman waxay doonayaan sii darsoo garane nabadda ay hadeer kaa dalbeen daacad ha u qabine dib u gurasho iyo waa sidii xeela direede daabkii masaartoo kaley kula damcaayaane daabkii masaartoo kaley kula damcaayaane marka hore nin doorka marka hore distoorkay ku odhan daaya waa sahale marka xiga ducaaday ku odhan daadi waa badowe marka xiga nin doorkay ku odhan dayri waa halise marka xiga dilkiisay ku fari kii usii darane dembigay faleen bay haddana kaaga dhigi dawwe dabadeed aday kugu dullayn goob darxumo weyne doodyahan shariifow adaan kuu dan leeyahaye walaalow dagaalkani ka weyn dowlad iyo reere walaalow dagaalkani ka weyn duulan xabashaade walaalow dagaalkani ka weyn dana maraykaane walaalow dagaalkani ka weyn dib u heshiisiine waa diinta nebigaaga iyo damac inaad laasho waa diinta nebigaaga iyo damac inaad laasho diirkaa madow inaad nacdo diirkaa madow inaad nacdo kii cadda rajayso waxa dunida khayraad dhex yaal inaad ka daaduunto dabadhoon inaad noqoto iyo loo dirsado liita ama inaad ilaahay dartii diidda amarkooda oo aad dil iyo weerar iyo filato duulaanba labadaa dariiq baa ka furan dhegalkii soomaale doodyahan shariifow adaan kuu dan leeyahaye nabad doontayaa iyo colaa duub u xidhataaba kuma degaysa xaajadu ciyaar doorkan maanta ahe waxay doorashadu saaran tahay dow cidhiidhiyahe dar allaan walaal kuu baryo ruux dun laa tahaye ka deg faraskan aad saaran tahay waa mid noo darane ka deg faraskan aad saaran tahay waa mid kuu darane ka deg oo kac oo orod midee xoogga diriraaya halkaas ayuu ku dhammaaday gabaygii daabkii masaarta waxaan ka codsanayaa dhammaan dadka walaalaha ah ee dhegaysta inay gaadhsiiyaan culimada uu hormuudka u yahay ama akhyaarta uu hormuudka u yahay sheekh shariif sheekh axmed allaahuma hal ballaaqtu ilaahayow ma gaadhsiiyey allaahuma fashhad ilaahayow markhaati ka ahow wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh